بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما عصر علينا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة زكاة كتاب كيدي وي وحو كتاب يا وكاد يا كتاب كان الزكاة وركن كمد أركان الإسلام كشنطة qofkii diidana waa lagu gaalnimo xukumayaayo diinta ayuu uga baxayaa maxaa yeelay tiiri tiirarkii islaamka ka mida qof diiday weeyaan zakaatulmaal iyo zakaatulbadan ayay u qaybsantaa sida aynu arki doonno insha allahu tacaala zakada waxaa la yidhaahdaa marka waxaa la yidhaahdaa zakada zakaatulmaalka ismun maq ismun liqadrin maksuusin fi maalin maksuus waa magacuu iska leeyahay xoolaha qadarka gaarka ah ee la bixinayo oo laga bixinayo maalka gaarka ah yajibu sarfuhu liasnaafin maksuusa hatana haddana dad gaara in la siiyo oo lagu bixiyayo ay waajib tahay qadarka xoolaha ka mid ah ee la bixinayo oo xoolaha qaarkood laga bixinayo dad gaarana la siinayo taas ayaa lagu magacaabaa zakaa waa zakaatulmaalkii shuruud guud ayay leedahay zakadu shuruudaasoo ay ka mid tahay alxuriya qofkan zakada bixinaya inuu yahay horta qof xore ee addoon milki loo leeyahay uusan ahayn islaamnimo ayaa ka mid a gaalkii zaka ku waajibi maysa asliga ahaa nisaab in la hela ayaa ka mid a oo zakadani ay nisaab dhan tahay waxaa kaloo shardi ah tacayunulmaalik qofkan zakadan bixinaya inuu cayinan yahay maaligga zakadan bixinaya maalkan laga zakeynaya iska lihi inuu qof gaar ah oo cayinan yahay xoolihii mushtaraga ah ee aan la kala xigin sida baytulmaalkii bangigii muslimiinta oo kale iyo xoolihii loo waqfay ilmihii caloosha ku jiray iyo waxyaabahaas oo dhan aan la kala xigin zaka ka waajibi mayso raashinkii ka soo baxay dhulka aan la kala xigin oo waxaa weeyaan dhulkii gaaladaba daadkii wuxuu ka soo qaaday miro ama raashin abuur ah daadkii raashinkii uu soo qaaday baa wuxuu ka soo baxay meel dhulahoo aan la kala xigin oo mushtaragah meel aan la kala xiginoo waxa weeyaan ardadii iska mubaaxada ahayd ee dadkao dhan ka dhexaysa kheyr mamlukada ahayd si kastaba ha ahaatee waxyaabaha aan la kala lahayn zaka ka waajibi mayso shuruudaha caamka ayay leedahay marka anwaacuhaa zakada noocyaalkeedu kasiiratun waa mid fara badan noocyada ay ka kooban tahay zakadu way fara badan tahay wa minhaa waxaa ka mid a zakada noocyaalkeedii zakaatu adahabi dahabka zakadiisii iyo walfidati lacagtii dahabka iyo lacagta zakadoodii ayaa ka mid ah wahiya zakadaas dahabka iyo lacagtu waajibatun mid ku waajiba weeye calaa man qofkii mala ka hantay cishriina labaatan mithqaalan oo geni oo min adahabi dahabkii ah alkhaalisi ee saafida ahaa aw amase mi'atay dirhamin laba boqol oo dirham hantay oo min alfidati lacagtii ah alkhaalisati ee baraxada ahayd oo khaaliska ahayd oo waxaala uuna u soo wareegay alxawlu sanadkii walxaalihiya ayadu labaatankaa midqaal ama labada boqol oo dirhami fii milkihi milkigiisa ay ku sugan tahay waxaa ka mid a zakada noocyadeeda dahabka iyo fidada zakada laga bixinayo ayaa ka mid a zakada laga bixinayo labada lacagood ayaa la yidhaahdaaye dahabka iyo fidada waa dahabkii iyo lacagta zakada laga bixinayahay waxay ku waajibtaa qof alla iyo qofkii hantay oo milki u yeesha labaatan geni waa dahabkiiye labaatan geni oo dahaba labaatan mithqaal labaatan mithqaal oo dahab ah qofkii yeesha ayay ku waajibaysaa garaam iyo waxbaaba dee haddaba la isticmaalayo mithqaal iyo wax wax ku cabirtaba lama arkee siddeetan doo siddeetan garaam iyo xoogaa siddeetan iyo kow garaam meelahaas ayay ku qiyaasaan hadda yacni labaatanka mithqaal dahabka inta sekadu ay ka waajibayso waa siddeetan garaam iyo xoogaa siddeetan iyo kow garaam meelahaas marka kaas ayay ka waajibaysaaye qofkii labaatankaas mithqaal oo khaalis ah oo dahab saafiya ah qofkii ama laba boqol oo dirham oo saafi ah xagga lacagaha qofkii ay milkigiisa soo gasho sanadna uu ku soo wanaay milkana ay milkigiisa ku jirtay kaas ayay ku waajibaysaa zakadaasi zakada noocyaalkeedu kathiiratun waa mid fara badan wa minhaa waxaa ka mida noocyaalkii zakaatu dahabi dahabka zakadiisii baa ka mid ah iyo walfidati lacagtii wa hiya zakadaas dahabka iyo fidadu waajibatuntu ku waajibaysa weeye calaa man qof dushii qofkaasoo mala ka hantay cishriina labaatan mithqaalan ogeni oo min adahabi dahab ah dahabkii alkhaalisi ee baraxa lahay oo saafida ahaa aan wax kale ku darnayn aw mi'atay dirhamin ama laba boqoloo dirham hantay labadaa boqoloo min alfidati lacagti alkhaalisati ee khaaliska ahaydoo aan wax kale ku darnayn saafida ahayd oo waxaala uu u soo wareegay alxawlu sanad walxaalihiya iyadu labaatanka ama labadaa boqoli fii milkihi milkigiisa ay ku sugan tahay iyadoo aan sanadkii ku soo wareegin qofkii wixii u haystay ay milkigiisa ka baxeen kaase waxba lagama rabee waxaa la rabaa in halkii xawlkii uu u soo wareegay iyo sanadkii ayadoo uu gacanta ugu jiro oo milkigaas isagu gacanta ku haya wa yukhriju wuxuu bixinayaa min daalika kaa la soo sheegay wuxuu ka bixinayaa qofkii rubucal cushri cushur rubicii ayuu bixinayaa wamaa zaada wixii ka bata calaa daalika kaa la soo sheegayna fabixisaabihi xisaabkiisuu ahaaday oo laga bixinayaa maxaa la bixinayaa marka zakadii zakaatu dahabi waalfida meeqaa laga bixinayaa labaatankii labaatankii geni ee dahabka ahayd ama labadii boqol oo dirham oo lacagta ahayd maxaa ka waajibayo qofku muxuu dhiibayaa rubucul cushur ayaa waajibaya cushur waa toban meelood meel meeshaas baa haddana waxaa loosii qaybinayaa afar sa afar meelood meel laga bixinayaa tusaale ahaan laba boqol oo dirham buu qofkani haystaa rubucul cushur baa ku waajibay oo uu bixinayaa toban meelood meel maxaa waa laba boqol oo dirham waa toban tobankaas maxaa rubuc u ah afar haddii loo qaybiyo afar meelood meel maxaa tobankaas waa shan shan dirham ayaa ku waajibaysa oo uu bixinayaa marka labaatankii mithqaal sidoo kale maxaa cushuro ah labaatankaas maxaa waa toban meelood meel waa labo labadaasaa rubuc laga sii bixinayaa laba waxaa u rubuca waa nis marka hal barkii baa rubuc u ah labo niskaas ayuu bixinayaa marka qofkii oo sidaas wax alla iyo wixii intaa ka batana xisaabkeeda ayaa la bixinayaayo waqsi ma lahan ayadu wax cafwiya ma lahan sida xoolaha oo kale oo laleeyahay intaasi intaa inta udhaxaysa waa loo cafinayaa intaasoo yar haddii ay ku korodho shan garaam laba garaam oo dahabi haddii ay ku korodho intii laga bixinayay zakada waa la qiimeynayaa intii ku soo aada ayana la bixinayaa dhowr dirhami haddii ay ka badato labadii boqol oo dirham intaa dirham baa la qiimeynayaa haddana intii zaka ahaan ugu soo aadaysa ayana laga bixinayaa cafis ma lahan weeyaan wa yukhriju wuxuu bixinayaa qofkii zakada bixinayey min daalika kaa la soo sheegay wuxuu ka bixinayaa oo labaatankii midqaal iyo labadii boqol oo dirham ah rubucal cushri cushur rubicii buu bixinayaa wamaa zaada wixii ka bata calaa daalika kaa la soo sheegayna fa bixisaabihi xisaabkiisu ahaadayo xisaabkiisa ayaa laga bixinayaa asna wa minhaa waxaa ka mid a zakada noocyadeedii badnaa zakaatu tijaarati ganacsiga zakadiisii baa ka mid a wa hiya zakaatu tijaara ganacsiga zakadiisu waajibatun tii ku waajibtay weeye calaa man qof dushii qofkaasoo itajara ganacsaday walow fii shayin shay baa ka ganacsadee shaygaasoo xaqiirin mid liita ah oo la yaso fa tuqawamu ama fa yuqawamu fa tuqawamu waa la qiimaynayaa badaacatuhu badeecadiisaa la qiimaynayaa cinda aakhiriilxawli sanadka dhammaadkiisa agteeda bimaa shaygii baa lagu qaybaynayaa ushturiyat lagu soo iibiyey badeecada bihi shaygaas fa in balaqat haddii ay ku gaarto bihii shaygaa lagu soo iibiyey nisaaban nisaab haddii ay ku gaarto zakkaahaa badeecadii buu uga zakayn birubuci alcushri cushur rubciis buu uga zakayn oo min qiimatihaa qiimaheedii ah zakada qiimaheedii ah wa ilaa haddii kale oo ay nisaab gaari weydana falaa zakaata zaka ma ahan fiihaa badeecada dhexdeeda waxaa ka mid a zakada noocyadeedii zakadii ganacsiga ayaa ka mid ah zakaatu tijaara ganacsigii qofkani uu ku jiray iyo badeecadii zakadeedii ayaa ka ka mida laga bixinayey ganacsigada ganacsiga marka waxaa la samaynayaa waxaa lagu qiimaynayaa wax alla iyo wixii lagu soo gaday alaabtan qofka ganacsiga ugu jirta waxaa lagu qiimaynayaa markii sanadku uu dhammaado alaabtan wixii uu ku soo iibiyey oo uu kula soo wareegay oo uu ku bilaabay ganacsiganoo alaabtan meesha u taalla wixii uu ku soo gaday ayaa lagu qiimaynayaa horta haddii uu lacag ka soo bixiyey dharkan dukaanka u suran iyo alaabtan dukaanka u taalla haddii uu lacag ku soo iibiyey markii koobaad lacag ayaa lagu qiimaynayaa qiimahaasi haddii uu dhammaado qadarkii lacagta looga zakaynayay oo labadii boqol oo dirhamah markaasaa la zakaynayaayo qiimihii baa looga zakaynayaa haddii uu dahab ku soo gaday waagii hore dahab uu haystay buu iska gaday wuxuu geliyey alaabtan alaabtii weeyaan alaabtada ganacsiga ku jirta ah dahab ahaan baa lagu qiimaynayaayo labaatankii misqaal inay dhan tahay iyo in kalaa la fiirinayaa haddii ay dhan tahayna markaasu ka zakaynayaa oo uu dahab ahaan uga zakaynayaa saas ayaa la sameeyaa marka iyada haddii ay nisaab dhammaan weydo oo alaabtan ganacsiga ugu jirtahay markii la qiimeeyo oo lacagtii lagu bilaabay lagu qiimeeyo laba boqoloo dirhamaba dhammaba dahab baa lagu soo gaday dahabkii haddii lagu qiimeeyo labaatan misqaalmaba dhammaba zaka ku waajibi maysa markaasna shaygii lagu soo gaday ayaa loo celinayaayo lagu qiimaynayaayo lagu jaangoynayaa wa minhaa waxaa ka mid a noocyadii zakada zakaatu tijaarati ganacsiga zakadiisiibaa ka mid a wa hiya zakaatu tijaaradu waajibatun tii ku waajiba weeye calaa man qofkii itajara ganacsaday walow fii shayin shayba ha ka ganacsadee shaygaasoo xaqiirin mid la yasa ah jarba ganacsigiisu ha ku jiree kaas ayay ku waajibaysaa zakaatulfidrigii fa tuqawamu waa la qiimaynayaa badaacatuhu badeecadiisaa la qiimaynayaa cinda aakhiriilxawli sanadka dhammaadkiisa agteedaa la qiimaynayaa markii uu sanadku dhammaado bimaa shaygii baa lagu qiimaynayaa ushturiyad badeecada lagu soo iibiyey bihii shaygaas oo ama lacagtii ah ama dahabkii ah fa in balaqat haddii ay ku gaarto bihii shaygaa lagu soo iibiyey nisaaban nisaab haddii ay ku gaarto zakkaahaa badaacadii buu ka zakaynayaa iyo tijaaradii tijaaradii buu ka zakaynayaa birubuc birubuci alcushri cushur rubci buu uga zakaynayaa oo min qiimatihaa qiimaheedii ah ayadii lafteedii la bixin maya iyo alaabtii meesha taallaya qiimaheedii ayaa la bixinayaa markii lagu qiimeeyo haddii lacag lagu soo iibiyena lacag markii lagu qiimeeyo haddii dahab lagu bilaabay awal oo dahab lagu soo iibiyena markii dahabkii lagu qiimeeyo haddii ay dhammaato nisaab haddii ay gaartay iyo qadarkii sakada laga bixinayey rubucul cushur baa laga bixinayaa rubucul cushurkaasoo tijadii ee qiimaheedii ee tijaaradii nafteedii aan ahayn qiimahaasaa la bixinayaayo looga sakaynayaa wa ilaa haddii kale oo ay nisaab gaari weydo falaa zakaata fiiha wax zakaahi kuma sugna weeyaan tijaaradaas tuma markaa bacdigeed in malaka haddii uu ku hantay maala tijaarati ganacsiga xoolihiisa bicaynin nisaabin nisaab cayntiibuu ku hantay oo min dahabin dahab ah aw fidatin ama lacag ah aw amase biaqala wax ka yar buu ku hantay min nisaabin nisaab wax ka yar buu ku hantay wa fii milkihina waxaa ku sugan milkigiisana tamaamuhu nisaabkaas dhammaystirkiisa ayaa ku sugan fa awalulxawli xawlka bilowgiisu min xiini milki naqdi lacagti markii la milkiyey laga bilaabo ayuu ahaaday wa in malaka haddii uu hanto maalahaa tijaarada xoolaheedii bicuruudi qinyatin kaydda badeecadeedii haddii uu ku hanto aw bidahabin ama dahab uu ku hanto aw fidatin ama lacag uu ku hanto dahabkaasii fidadaasoo aqala ka yar min nisaabin nisaab ka yar walxaal laysa fii milkihi milkigiisana uusan ku sugnayn tamaamuhu dahabka iyo fidadaa dhammaystirkoodu fa awalulxawli xawlka bilowgiisu yowma bad'i tijaarati ganacsiga la bilaabidiisa maalinkeedii ayuu ahaaday halkaana wuxuu ka sheegayaa laba mas'alo oo kale oo ah qofkani markii uu ganacsigaanba bilaabayay iyo xoolahan tijaarada haddii uu nisaab ku bilaabay xoolo wuxuu ku bilaabay nisaab cayntii ah oo dhanba laba boqol oo dirham buu tijaaradan iyo ganacsigaanba geliyo uu ku bilaabay ama maahane wuxuu ku bilaabay waa dahabkiiyo labaatankii midqaal oo dahabka ahayd buu ku bilaabay ganacsigan xaggee laga soo tirinayaa halkii sano marka nisaabkii maadaama uu ku bilaabay xawlkii xaggee baa laga soo tirinayaa xawlkii la rabay inuu u soo wareego xoolahan oo hal sano uu gacanta ku hayo halkii sanoma waxaa laga bilaabayaa maalinkaas uu ganacsigan bilaabay mase waxaa laga bilaabayaa maadaama awal uu lacag nisaaba horay u haystay lacagtaa xilligii uu soo milkiyey waxaa laga bilaabayaa markii uu lacagtaas hore hantay oo ay soo gashay laba boqoloo dirham baa soo gashay maantay qofkan lix bilood markii uu haystay lacagtaas buu ganacsi ku bilaabay oo uu ganacsi geliyey lix bilood oo kale markii la joogo markaas ayaa xawlkii u soo wareegay oo lacagtaas maadaama ay ay nisaabba dhammayd oo lacag laga sakayn karo oo sako goysoo nisaababa ay ahayd markii ugu horraysay ay soo gashay ayaa laga soo tirinayaa sanadkii lix bilood markii ay ganacsiga ku jirta lacagtaani markaas ayaa sakadii ku waajibaysaayoo xawlkii uu ku soo wareegayaa maxaa yeelay hal sano ayuu lacagtan gacanta ku hayaayo lix biloodna uu caado u haystay lix biloodna ay ganacsigan ugu jirtay waa haddii dahabka ama lacagtu ay nisaab yihiinoo qadarkii laga sakayn lahaa ay dhammaayeen maantay lacagtan uu ganacsigan ku bilaabay ma dhamman nisaab oo waxbaa ka dhiman laakiin lacag kaloo cad ayuu haystaa boqol dirham ayuu ku bilaabay ganacsigan boqol kalena waa haystaa boqol kalena waa uu haystaa markii uu lacagtaas labadaa boqola milkiyey ayaa looga soo bilaabayaa xawlkii tii hore ayay la mid tahay haddeer labadaa mas'alo waa isku mid mas'alada kale waxay tahay wuxuuba ku bilaabay ganacsigan maantay xoolo kale awal uu haystay oo u kaydsanaa oo raashin iyo wax kayd ahaan ugu yaalayoo aan saka ku waajibayn oo uu quudan jiray iyo waxyaabahaasuu ganacsigan ku bilaabay ama dahab iyo lacag buu ku bilaabay laakiin aan dhammayn nisaab boqol dirham ayuu ku bilaabay xoolo kale oo boqolkaas aan ahaynna maba lahanba oo nisaab gaara maalinkaa ganacsiga uu bilaabay ayaa laga qiimeynayaa markaasna sidaas waya labadooda tuma intaa kadib in malaka haddii uu ku hanto maala tijaarati ganacsiga xoolihiisii bicaynin nisaabin nisaab cayntii buu ku hantay oo min dahabin dahaba aw fidatin ama lacag ah laba boqol oo dirham ama labaatan misqaal buu ku soo hantay oo uu kula soo wareegay xoolahan ganacsiga waa xoolo nisaab dhan oo zako gooyaho zako la lagu leeyahay weeyaan zako lagu yeelan karo oo nisaabkii dhan aw biaqalla ama wax ka yar buu ku soo hantay min nisaabin nisaabkii ka yar boqol dirham buu ka soo bixiyey tusaale ahaan fii milkihi mulki milkigiisana waxaa ku jira tamaamuhu nisaabkaa dhammaystirkiisa oo boqol dirham oo kale ayuu heli karaayo u haystaa fa awalu lxawli sanadka bilowgiisu xawlka bilowgiisu min xiili milki naqdi lacagta oo la milkiye waktigeedii ayuu ahaaday xilligii uu lacagtan milkiyey ayaa looga soo bilaabayaa xawlkii oo labiiyo tobankii bilood laga soo tirinayaa waa mas'alataas waa in malaka haddii uu hanto maalahaa maala tijaarati ganacsiga xoolihiisii bi curuudi qinyatin kaydda kaydka badeecadiisii buu ku hantay xoolo u kaydsanaayo aan sake lagu lahayn oo uu quudan jiray iyo oo kayd ahaan quud ahaan meeshii ugu kaydsanaa u yaallay iyo waxyaabahaas iyuu ku soo hantay aw bidahabin ama dahab buu ku soo hantay xoolahan ganacsiga aw fidatin ama lacag dahabkaasiyo lacagtaasoo aqalla ka yar min nisaabin nisaab ka yar laba boqoloo boqol dirham ayuu ku soo hantay tusaale ahaanoo uu xoolahan ganacsiga kula soo wareegay walaysa kumana sugna fii milkihi milkigiisana tamaamuhu nisaabkaas dhammaystirkiisuna kuma sugna boqol kale ma heli karee halkan boqola unbuu haystaayo uu ganacsigan geliyey xoolo aan zako lagu lahayn weeyaan marka oo aanba dhammaynba nisaabkii iyo zakada looga bixinayay fa awalulxawli sanadka bilowgiisu yowma bad'i tijaarati ganacsiga la bilaabidiisa maalinkeeda ayuu ahaaday yowma bad'in bilowga maalinkiisuu ahaaday litijaaratin la bilaabo ganacsiga haddii al laga daayana waa sidaas yowma bad'i tijaarati haddii la yidhaahdana waa sida uu qoraye sharaxiyo waa sidaas maalinkaa uu ganacsiga bilaabay ayaa looga xisaabinayaa xawlkii iyo labadii labiiyo tobankii bilood oo soo wareegayey zakaatu tijaara ayuu uga baxay wa minhaa waxaa ka mid a zakada noocyadeedii zakaatu zuruuci abuuryaalkii zakadooda iyo wathimaari mirihii waxyaabihii la abuuranayey sagadii iyo geleydii iyo bariiskii iyo abuuryaalkii abuuradii iyo mirihii cinabkii iyo waan arki doonaa iyo zabiibtii weeyaan timirtii iyo zabiibtii wa minhaa waxaa ka mid a zakaatu zuruuci abuuryaalkii zakadooda iyo wathimaari milihi mirihii fa zakaatu zuruuci abuurada zakadoodu waajibatun mid waajibaysa weeye bilquuti bay ka waajibaysaa quudkii waxyaabihii la quudanayayoo dadku ay quud ahaan u cunayeen faqad oo qura kalxindati qamadidii weeye iyo wal arusi bariiskii iyo wal cadasi digirtii iyo wixii lamid a wa zakaatu thimaari midhaha zakadooduna waajibatun mid ka waajibaysa weeye fi tamri timirtii iyo wazabiibi zabiibkii faqad oo qura ayana mirihii kale oo dhan waxba zaka laguma leh zakada la yidhaahdo zakaatu zuruuc ee waxyaabaha la beerto ka waajibtaahi waxay ku waajibaysaa zakadaasiyo ay ka waajibtaa waxyaabaha quudka ah waa wixii dadku ay kaydsadaanoo quud ahaan loo isticmaalo ama qudaartii iyo waxyaabahaas faakahaysiga iyo loo isticmaalo aan kaydba geli karin oo aan dhigmi karin sida waxyaabaha qudaarta oo kale iyo zaka laguma lahan ayaga ilaa lama kaydaysan karo quud ahaanna looma isticmaale xagga midhaha zakadooduna waxay ka waajibtaa timirtii iyo zabiibkii labadaas un weeyaan timirtii iyo zabiibkii labadaas un bay ka waajibtaa ayana fa zakaatu zuruuci abuurada zakadoodii waajibatun mid ka waajibaysa weeye filquuti quudkii faqad oo keliya kalxindati sarreenkii wey qamadidii wal arusi bariiskii iyo wal cadasi digirtii wa zakaatu thimaari midhaha zakadooduna waajibatun mid ka waajibta weeyaan ayana fi tamri timirtii iyo wazabiibi zabiibkii wa tatacallaqu way ku dhegaysaayo way ku tacalluqaysaa azakaatu zakadii bilxabbi xabadkii ayay ku tacalluqaysaa idaa sambala markii uu sabuul bixiyo oo washtada u adkaado wa bisimaari mirihiina way ku tacalluqaysaa idaa badaa markii uu muuqdo salaaxuhaa hagaageedu laakiin loo noqoyo laa tukhraju la bixin mayo min kullin mid kasta laga bixin mayo oo minhaa ka mid a timaartii iyo iyo xubuubtii weeyaane ilaa idaa balaqa inuu gaaro maahane nisaaban nisaab inuu gaaro maahane bacda alqadci goynta kadibna uu gaaro iyo watajfiifi qallajinta iyo watasfiyati saafiyeelidda xoolahan yacni abuurkii waxyaabihii zuruucda ahaayee badarkii beernaa ee abuurka ahaa iyo timirtii iyo goormo ayaa zakada lagu yeeshaa horta waxay zakadii ku tacalluqaysaa shaygan oo dadkii fuqarada ahaayoo zakada iska lahaa ay qofkan la wadaagayaan oo xoolahan ay la yeelanayaan waa markii raashinkan beerta ku dheggan haddii xubuubtii uu yahay waxyaabihii badarka ahaa ee xubuubta ahaa markii geedkii uu sabuul bixiyo sabuulkiina uu soo baxo mirahaasna ay adkaadaan oo xubuubtii ay adkaadaan weeyaan keleydii iyo maxaa la yidhahdaa masagadii iyo markii ay adkaadaan sabuulkii inta soo baxo haddana ay adkaadaan markaasaa zakadii horta ay yeelanayaan dadkan iyo ay meeshay xaq ku yeelanayaan haddii mirihii ay tahay sida timirtii oo kalena markii timirtani ay soo hagaagto hagaaggeedu uu muuqdo markaas ayaa ayana zakadii ay ku tacalluqaysaa laakiin xilliga zakada in la bixiyaayo ay waajibka tahay waxaa weeye markii zakadan markii badarkan la guro oo raashinkii beerta ku yaallay markii la shafo horta oo lasoo shafo oo lasoo guro haddana la qallajiyo haddii ay timirtii tahay ama la saafi yeelo haddii xubuubtii iyo raashinkii soo baxayay uu yahayna qoloftii iyo waagadii iyo waxyaabahaas oo dhan inta laga sukulo laga nadiif yeelo markaas markii uu nisaab gaaro ayay zakadii ku waajibaysaayo wujuubul ikhraajkii markaas ayuu imaanayaa wa tatacallaqu wa tatacallaqu way ku dhegaysaayo way ku tacalluqaysaa azakaatu zakadii bilxabbi xubuubtii bay ku tacalluqaysaa iyo badarkii weeyaan soo go-aye idaa waktigii sambara geedku uu sabuul bixiyo oo washtadda u adkaado mirtiina ay adkaato wa bithimaari mirihiina way ku tacalluqaysaa zakadii idaa badaa markii uu soo muuqdo salaaxuha hagaageedu laakiin laa tukhraju la bixin mayo laga bixin mayo min kullin mid kasta oo minhaa timaartii iyo xubuubtii ka mid a ilaa idaa balaqa inuu gaaro maahane nisaaban nisaab inuu gaaro maahane bacda alqadci goynta kadib iyo wa tajfiifi qallajintii iyo wa tasfiyati saafiyeelidda kadib inuu nisaab gaaro maahane si kale sakadii ugu waajibi mayso weeyaan markii inta lasoo gooyo raashinkii lasoo guro oo timirtii la qallajiyo gelaydii iyo masagadii iyo waxaasna la saafi yeelo waagadii iyo laga sooco qolof iyo qoloftii iyo markaa kadib baa sakadii ka waajibaysaa haddii ay nisaab gaaraan nisaab ay dhammaadaan wa nisaabu kullin mid kasta nisaabkii oo minhaa xubuubtii iyo timaartii ka mid a idaa balaqa markii uu gaaro weeye khamsatu awsuqin miya wa nisaabu kullin mid kasta nisaabkii oo minhaa timaartii iyo xubuubtii ka midihi khamsatu awsuqin shan dibirar weeyaan saaf khamsadaasoo saafiyatun ee haddana saafi aho wax qashriya iyo wax qolofa iyo waxba aan lahayn waa markii shan shan dibirar khamsatu awsuq markii uu gaaro raashinkaasi ayaa lagu yeelanayaa zakadii nisaabka iyo qadarka markii uu gaaro badarkaas beerta ka soo go-ayo qofka zakada laga rabo waa markaas khamsatu awsuq weeyaan jooskana wuxuu noqonayaa waa siddeetan saac siddeetan suus weeyaan suuskuna waa kii afar kooba ahaa afar madaal waa kii ahaa halkii mudna rodol iyo thuluth bakhdadiya isna waa kii sidaa ahaa marka lixdankaas suus markii uu dhammaado halkii wusqi baa lixdankaas suusa marka lixdankaas ayaa shan lagu dhifanayaa saddex boqol oo saac meelahaas ayay noqonaysaa marka waa tahay wa nisaabu kullin mid kasta nisaabkeed oo minhaa timaartii iyo zuruucdii ka mida khamsatu awsuqin shan dibirar weeyaan khamsadaas oo saafiyatun ee saafi ah uma intaa kadib in suqiyat haddii la waraabiyey waa zuruucdii abuuradii iyo iyo mirihii weeyaane bilaa tacabin dhibla-aan haddii la waraabiyey zukiyat waxaa looga sakaynayaa bilcushri cushur baa looga sakaynayaa kaamilan xaal uu yahay kii dhammaystiran cushurkaasi toban meelood meel oo dhammaystiran ayaa la bixinaya wa in suqiyat haddii lagu waraabiyey bitacabin dhib zukiyat waxaa looga sakaynayaa binisfil cushri cushurkaa barkii ayaa looga sakaynayaa waa la kala qaadayaa marka beertan raashinku kaaga soo go-ay haddii dhibla-aan iyo kharaj la-aan beertan aad waraabisay roobkiibaa isaga daayoo waraabiyey keligii iyo waxbaa inta loo soo jeexay beertiibay sidaa ku baxday qadarka laga bixinayaa cushur weeyaan toban meelood meel ayaa looga sakaynayaa haddii laakiin dhib iyo kharaj lagu waraabiyey oo booyado iyo biyo loogu soo dhaamiyey biyo loo soo dhaamiyeyoo kharajkaasi uu ku baxay oo kharajkaas lagu waraabiyeyna nisful cushur baa looga sakaynayaa toban meelood meel meeshaa kale barkeed baa looga sakaynayaa labada qaybood bay kala noqonaysaa marka tuma intaa kadib in suqiyat haddii lagu waraabiyey zuruucdii iyo timaartii weeyaana bilaa tacabin dhib la-aan kharaj la-aan zukiyat waxaa looga sakaynayaa bilcushri toban meelood meel kaamilan xaalu yahay kii dhammaystiran cushurkaasi wa in suqiyat haddii lagu waraabiyey bitacabin dhibna iyo kharajkii zukiyat waxaa looga sakaynayaa binisfi alcushri cushki cushurkii niskii ayaa looga sakaynayaa wa minhaa waxaa ka mid a zakada noocyaalkeedii zakaatulfidri afurka zakadiisii ayaa ka mid a zakaatulbadankii weeyaan zakaatulmaalkii wuu ka soo baxay intuu ka sheegay walow zakadii xoolaha iyo nicmooleydii iyo uusan sheegin wa minhaa waxaa ka mid a zakada noocyaalkeedii zakaatulfidri fidrada zakadeedii ayaa ka mid a zakadii afurka ee ramadaanka kadib la bixinaya weeyaan wa hiya zakaatulfidridu waajibatun mid ku waajiba weeye calaa man qofkii malaka hanta shay-an shay qofkii hanta shaygaasoo zaa'idan ka badan calaa mu'anatihi maqaasii badan kharashaadkiisii wa mu'anati man wa mu'anati ciyaalihi ciyaalkiisa maqaasiirtoodana ka badan iyo wa mamaaliikihi kuwiisii lahantay addoommadii iyo leylatal ciidi hameenka ciidda iyo wa yowmahu maalinkiisana ka badan qof alla iyo qofkii hela wax ka badan asaga kharashaadkiisii iyo ciyaalkiisa iyo dadka inuu nafaqeeyo ay waajibka ku tahay kharashaadkoodii wax ka badan addoommada uu milkiga u leeyahay iyo kharajaadkoodii wax ka badan qofkii heli kara maalinkaa ciidda iyo hameenkeeda wax ka badan qofkii heli kara ayay waajib ku noqonaysaa zakaatulfidrigii waa qof waa qof walba ee heli kara wax ka badan intaa lasoo sheegay nafaqadiisii iyo dadka nafaqadoodu ay ku waajibtay ciyaalkiisii haweentiisii usuushiisii iyo furuucdiisii addoommadii uu milkiga ulahaa kharajkoodii maalinka ciidda iyo hameenkeeda intaas kharajaadkooda wax ka badan qofkii heli karaa kaas ayay waajib ku tahay sidaas weeyaan wa hiya zakaatulfidridu waajibatun tii ku waajiba weeye calaa man qof dushii qofkaasoo malaka hantay shay-an shay shaygoo zaa'idan ka badan calaa mu'anatihi maqaasiirtiisii ka badan wa mu'anati ciyaalihi ciyaalkiisa maqaasiirtoodiina ka badan iyo wamamaalikii kuwiisii la hantay addoommadii iyo leylata alciidi hameenka ciidda iyo wa yowmahu maalinkiisana ka badan wa yukhriju wuxuu bixinayaa ashaksu qofku saacan hal suus buu bixinayaa can nafsihi nafsadiisuu ka bixinayaa wa saacan hal suusna wuxuu ka bixinayaa can kulli man qof dhammaantii qofkoo yalzamuhu ay ku waajibayso mu'anatuhu makhaasiirtiisu qofkaasoo min almuslimiina muslimiintii ka mid a walow radaacan mid nuugayaba ha ahaadee ilmagii yaraa ee naaska nuugayaba ha ahaadee markuu nafsadiisa qofku ka sakeeyo kadib in alla iyo inta ay waajibka ku tahay inuu nafaqeeyo isagu oo carruurtiisii iyo addoommadiisii addoommadiisii iyo muslimiinta ahaa ayuu ka bixinayaa haddana qof walbaba halkaasuus ayuu ka bixinayaa wa yukhriju shaksu shaksigii wuxuu ka bixinay wuxuu bixinayaa saacan hal suus ayuu bixinayaa afar madaal weeyaan suuska arbacatu amdaad waa arki doonaa qadarkiisa saacan hal suus buu bixinayaa can nafsihi nafsadiisuu ka bixinayaa wa saacan hal suusna wuxuu ka bixinayaa can kulli man qof kasta oo yalzamuhu ay ku waajibayso mu'anatuhu makhaasiirtiisu oo min almuslimiina muslimiintii ka mid ah walow kaana haba ahaadee radiican mid naas nuugayaba haba ahaadee hadda kii dhashaba xataaba xataa laga bixinayaa maxaa la bixinayaa marka hal suus oo badara hal suus oo raashina ayaa la bixinayaa wa yakunu wuxuu ahaanayaa asuus assaacu suusku wuxuu ahaanayaa min qaalib min haalibi quuti ahlilbaledi magaalada ahalkeeda quudkooda quudkaa kiisa loo badan yahay ayuu ahaanayaa fii haalibi sanati sanada inteeda badanna ugu quuda waxaa la bixinayaay waa raashin halkaas suus ee raashinka oo la bixinayaahi quutul khaalibka dadka magaaladan degani ay quutaan magaalada dadkan degan intooda badan quudka ay quutaan inta badan goormaa la fiirinayaa xilligaa sakada la bixinaya waxyaabaha ay quutaan miya oo loo badan yahay maya waa khaalibu sana sanada inteeda badan waxyaabaha dadka quudka oo ay quutaan ee loo badan yahay kaas ayaa la bixinayaa oo waxaa weeye magaaladan geley baa laga isticmaalaa tusaale ahaanoo dadka degani waxay quutaan oo ay u badan yihiin geley geley iyo beriis labadaba waa quutaan laakiin sanadka intiisa badan siddeed bilood oo sanadka ka mid a geleydaasaa la quutaa oo loo badan yahay afar bilood oo hadda bishaan sekada la bixinaya iyo bilahaanna ayoo la quutaay oo loo badan yahay beriiska waxaa lagu sakaynayaa oo sakadii lagu dhiibayaa geleyda waxaa quutulqaalibaho quudka loo badan yahay ah sanadka intiisa badan raashinkaas ayaa la bixinayaa iyo waxyaabaha quudka ah nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa ahaa farada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama zakaata alfidri saacan min tamrin hal suus oo ama timira ama raashina baa nebigu waajib yeelay oo u amray in la bixiyo xisiidkii waa kii sidaa ahaa cid walba ee muslima in laga bixiyo ayuuna amray nebigu calayhi salaatu wasalaam raashinkaas ayaa la bixinayaa lacag baa la bixinayaa meel ay ku soo aroortay aayad aayad sheegtay midnaba lama arko waxyaabaha hadda nagu cusub waxyaabaha nagu cusub ayay kamid tahay oo la doonayo dadka in lacagta looga aruursado looga kalawsado hadhowtiina barnaamijyo gaara iyo dana gaaroo lagu fulsado zakada qofkii bixinaya zakaatulfidriga raashin inuu bixiyo ayaa waajib ku ah lacag iyo qiime lama bixin karo wax adila ahoo ku soo arooray oo axaadiis iyo aayado ihina maba jiraanba waxaaba dhacaysay xilligii saxaabada sayid mucaawiya inta ka yimid dhinacaas iyo shaam oo uu maka iyo madiine iyo tegey baa wuxuu yidhi waxaa jicanoocan oo dhulkaa qaali ale oo qaali ah marka alxindatu samraa raashinkaas qaaliga ah ee xagga laga helo meeshii la rabay in la bixiyo afar mud afar madaal oo masegada caadigaa ahayd sarreenka caadigaa ahaa haddii laba la dhimo oo laba madaal oo oo maxaa la yidhaahdaa xindhadaa fiican sarreenkaa fiican laba madaal oo ah in la bixiyo aniga ila quman buu yidhi bede bedelkii afar madaal sarreenkan sarreenkan laga fiican yahay la bixin lahaa maadaama ay isku qiimo yihiin in laba laba laba laba madaal oo sarreenkaa fiicana in la bixiyo bay iila muuqataa buu yidhi saxaabadii maxay yidhahdeen qaarkood sidii aan rasuulka ku alayhi salaatu wasalaam iyo noocii uu ku bixin jiray ayaan ku bixinaynaa bay yidhaahdeen raashinkii buu leeyahay noocaanaa fiicane labada koobo oo nuucaan fiicanihi waxay la mid tahay afar koobo oo nuucaas horoo dugaa ah marka kaa inta iska dayna kana masaakiinta u nacfi badana aan siino kaasay leeyihiin saxaabadii qaarkood sidii aan ku arki jirnay rasuulka iyo noocii uu ku bixin jiray ayaynu ku bixinaynaa inay raashinkii kala doortaan bay xataa diidan yihiin oo waxay ku dhegan yihiin noocii ay ku arki jireen rasuulka oo ku bixinaya calayhi salaatu wasalaam ayay rabaan inay ku bixiyaan iyo diinaar dahab iyo fida iyo lacagihii ugu qaalis ayaana jiray xilligii calayhi salaatu wasalaam mana soo aroorin in uu ku bixiyo cid cid kalena uu faray inay lacag bixiyaan iyadoo lacagahaasi ay jireen oo la istayey raashin ayaa la bixinayaa marka waa sidaas waxaana la siinayaa oo zakada sideedaba la siiyaa ama zakaatul fidrigii ha noqoto ama zakaatulmaalkii zakadii hadda lasoo sheegay ee maalka iyo xoolaha laga bixinaya ha noqotee sideeddii qolo ee ilaahu aayadda qur-aanka ku sheegay oo zakada mudnayd oo ilaah uu yidhi ha la siiyo sideeddaa nooc ayaa la siinayaa iyo sideeddaa qolo qolo sagaalaadna laguma dari karo aayadda ilaahu aayadda qur-aanka ku sheegay inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiini waalcaamiliina calayha waalmu'allafati quluubuhum quluubuhum wafi riqaabi waalghaarimiina wa fii sabiili illah sideeddaas qolo ee ilaah uu yidhi zakada ha la siiyo ayaa la siinayaa qayb sagaalaad laguma bixin karo oo zakadii lama siin karo hadda nagu soo korodhay qolyaha oo hadda qolyahaani ay wadaan zakada waxaa lagu bixinayaa masjidka bay leeyihiin masaajid baa lagu dhisayaayo zakadaadi waxaa ku bixisaa masaajidka haddaba aynu isweydiinne sideeddii qolo ee ilaah u yagaa zakada ayagaa iska leh ha la siiyo masjid ma ku jiraa qaybtee buu ka yahay kuma jira weeyaan dadkii soomaaliyeed waxaa la rabaa in diinkoodii oo dhanba la garab haddii ay caqiidadii tahay oo ay tawxiidkii tahay haddii ay salaad tahay iyo haddii ay soom tahay iyo haddii ay zaka tahaba kulligoodba waa laga haleeyey cidlaa la soo taagay waatana horta waxaa la yidhi qiimo iyo lacagna ha lagu bixiyo dadkii mutaystay ee zakada iska lahaa qaybo aan ahan daray lagu soo darayo waxaa la yidhi halkaa lagu bixiyo in la iska ilaaliyo marka ayaa la doonayaa oo qofku cibaadadiisa salaadiisa iyo soomkiisa iyo zakadiisa uu ku saleeyo shariicada islaamka oo sidii shariicadu ay tiri ha loo uu zakada u bixiyo ciddii la yidhi ha la siiyana uu siiyo sidaas weeyaan wa yakuunu saacu suusku wuxuu noqonayaa min ghaalibi quuti ahlilbaladi magaalada dadkeeda quudkooda quudkaaskan khaalibka ayuu ka mid noqonayaa fii khaalibi sanati sanada inteeda badanna u quuda wa qadruhu suuskaa qadarkiisu saacaa la soo sheegay qadarkiisu arbacu xafanaatin afar sacab weeyaan oo bikafay muctadilin muctadili lkhilqati abuuristiisu mid ay siman tahay labadiisii sacab ah labadiisii calaacalood ah qof aan aadna u sacabaweynayn aadna aan rayn antoobo labada gacmood intii uu ku qaado afar jeer wa wasnuhu miisaankiisuna khamsatu ardaalin shan rodol iyo wa thuluthun iyo thuluth weeyaan oo biridli bakdaada magaalada bakdaad la yidhaahdo rodolkeeda ah halka suus ee la sheegay qofkii hal saac baa ku waajiba afar mud weeyaan horta waa afar madaal haddii beegga la aado xagga kalena waa afar sacab oobo oobo afar mar intii labada sacab uu ku qaado qof abuuristiisu ay dhexdhexaad tahay oo aadna aan u sacba weynayn aadna aan u sacba yarayn intii afar mar uu labadiisa gacmood labadiod afar marood afar mar intii uu ka buuxiyo weeyaan haddii eegana eegana waa shan rodol iyo thuluth shan rodol iyo rodol loo qaybiyo saddex meeyan shi weeyaan wa qadruhu saaca qadarkiisu arbacu xafanaatin sacabo afara weeyaan afar sacab ama afar cantoobo oo bikafay muctadili lkhilqati abuuristiisu mid ay dhexdhexaad tahay labadiisii sacab ah wa wasnuhu saacaas miisaankiisuna khamsatu ardaalin shan rodol iyo wa thuluthun thuluth weeyaan oo biridli bakdaada magaalada bakdaad la yidhahdo rodolkeeda ah wallahu subxaanahu wa tacaala aclam